geeska kalena wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya xasan xundube jimcaale oo goor sii horreysay uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyey aysan ahayn mid sharci ah islamarkaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiir xundube ka wareysatay xilka qaadista iyo sida uu arko horta marka hore waad salaaman tahay adiga iyo v o eeda dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed anigu runtii ra-isul wasaaraha waxaan isku dhaafsano isku ogeyn wadanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaasaysan jirin saasaan ka wada shaqeyneynay aniguna waxaan kamid ahaa dadkii aad iyo aad ula shaqeeyey oo aana dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hor nimid haddana waxaan isku ogeyn inaan qalaasadana wadanka lagu celin dee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba xilli xilka qaadisa lagu jiro maa doorashadaa bilaabatay xilli xil laska qaado maahee waa xil abay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaarsiino dadkii mudnaay maahne ma aha xilligaan marka runtii waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu wixii laysku ogaayne oo ka baxay wadankana dib qalalaasa u geliy waay aan loo baahnayn kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u socananay burburiyey ayaan u arkaa mana aqaano talada noocaasa cidda kula talisay anigu ma garanayo marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra-isul wasaaruhu xilligan uu qaato go-aankaasi ra-isul wasaare waxaan kula tali lahaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore u guushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaaso dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaaba badan oo tabashaa ka qabna dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in prime ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska prime ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo prime ministerku oo go-aansaday inuu wasaaradda amniga ka boodo oo yidhaha taliyaasha booliskana toosula macaamila oo wasaaradii amniga kale ee maamul goboleedada ka boodo oo yidhaha taliyaasha booliska maamul goboleeda la macaamilaya waxaasoo dhan aan ka indhalaabanay annagoo danta qaranka fiirinayna annagoo israqalaasi u abuurmin ayaan ka indhalaabanay waan la shaqaynaynay haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasa dib loogu celiyo marna kuma raaxsanin waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda wax sharciyana ma aha runtii waxaan aada uga xumahay in prime ministerku oo runtii oo dib socodnimo waxo hawl aan u aragno inaan dib noo celiyey inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba oo qof cusubaan shaqa ka qaado iyo ou keeno xilli shaqa layska qaadana ma aha waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ciddii ay doorato markaa wax ugiiba lahada gaarsiiye ahay marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa wixii aan sharci ahayn haddaysan sharci ahayn ayagoon dhacin lamid yihiin ma waxaad leedahay ra-iisul wasaarihii shalay i magacaabay maanta xilkaygama qaadi karo maxaa sharciga u cuskanaysaa waxaan u cuskanaynaa ra-iisul wasaaruhu golihiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey wuxuu yihi xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara mala oga asagu haddii marka sidaas tahay sharciga anigana qabanayo isagana qabanayo sharciga aniga noo diidaya inaan agaasimayaasha iyo waaxiyada iyo dadka naga hoosay aan sharci xilka ka qaadin noo diidaayo ayaa isagana u diidaya marka prime ministerku keligiis wadanka sharciga ma aha ee waxa asaga uu nagu dhaqayo asaguna ku dhaqmaa looga baahan yahay marka wasiir ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadayo xilli doorashona lagu jiro saamayn intee la egay arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan waxa waye qalalaaso hora la galay wada shaqeyna una soo gudubnay hadda hore inaan u soconna u baahnayn inuu isagu keligiis go-aan gaaro ee markaas uu habeen qofka xilka ka qaadan yidhaahdo weliba anugu ayadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaa sii dheer inuu caawa bar intaasana u yeeray wasiiro oo yiri xasan asagaa yiri xilka halayga qaado wasiiro u yeeray markaasuu wuxuu ku yiri xasana xudbe wuxuu ugu yiri xilka aniga waa iga bis taasina wax ka jira ma jiraan caafimaadaan soo aaday waana u sheegay inaan inaan caafimaad ku maqanahay waan u sheegay waana fasaxna waana fasax fasaxna waa isku ogeyn waana is ogeyn sidaa darteed waxa waaye wax aan ku yidhi ma jiraan qodobka labaad waxa waaye haddii anugu xilka anugu aan rabo inaan ka tago anaa iscasili kara marka prime ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waayo waxa uu sheegayo inay wax saxa noqdaan waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asaga uu leeyahay ku dhaqmo inuu asaga ku dhaqmo laakiin wax siinaya inuu keligiis asagu wadanka sharci yahay inta kale ayna sharci ahayn wax siinaya ma jiraan oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamaayo aysan jirin wax keligii siinaya ma jiraan dastuurkaa lagu kala dambeeyaa sharcigaa lagu kala dambeeyaa marka ra-iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ixtiraamo oo la tashado go-aanada hadda oo qaata oo dhan oo u ka qaatay yani wasaare arrimo kuseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto cid uu wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagu isla wadanka dhallaata cusub ee dhibaata cusub iyousan jirin bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku socna laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo dhallaabashadii uu u bedelay inuu inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha kaasi waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday xasan xundube jimcaale oo isagu diday xilka qaadistaasi lagu sameeyey u warramayay falastiin axmed iimaan